shirka bisha juun haddii uu haddii la diido maxaad sameynaysiin ma dagaalamaysiin waxay la tahay haddaan dagaalamayno haddaba maanan nimaanin halkaas waxaan door bidaynaa shirkaasi inuu ka dhaco magaalada muqdisho hadduu ka dhici waayana waxaan ku talagelaynaa meel kaloo dalka ka tirsan waana la ogyahay tabarta dowladdu ay leedahay iyo xayndaabka inta ay ka taliso meel kale oo dalka ka tirsan ayaa lagu qaban doonaa shirkaas markii muqdisho ay suurta ay suurtogeli weydo maamul goboleed annagaba ka nimid be dadkaan oo dhan maamul goboleedyada ka yimaadeen meel kale ma cirkaa laga yimid waa deegaanadeennii meeshaa rabnaan ku qabsan karnaayoo kale hadday muqdisho dhici weydo arrinta kale oo xukuumadda xukuumad cusub waa proposal waa soo jeedin loo arkay xal in xukuumadda hadda shaqaynaysaa ay ku fashilantay mandate-kii dadku loo loo xil saaray oo ay ahayd inay dalka gaarsiiso wixii laga hadlayo dastuurka oo dhammaystiran oo afti loo qaaday dalka amnigiisa oo dalka oo dhan oo la xasiliyo doorashooyin qof iyo coda oo la gaarsiiyo dalka way ku fashilantay marka mandate-keedii way ku fashilantay waxaa la soo jeediyey qofka fashilma ama kooxda fashilanta in lagu bedelo maana dhihin annago hala laku bedelo laakiin in lagu bedelo dad kale oo mandate-kaas wakhtiga yaroo gaaban kasha ka shaqayn kara gaarsiina kara dalka waxyaalahaas la tabayo o dhan oo xukuumaddii iyo dowladdii la rabay dee inay ka shaqayso waxayba ku fashilantay inta yartaayo gobolka banaadir oo dee laga shaqaynayay ayayba ku fashilantay inay amni sugto inay dhaqaalihii dalka in iskuulladii iyo isku socodkii isbitaalladii waxaa la maraya in la yidhaahdo qofka dhaawaca lama qaadi karo oo aamin ambulance oo iska voluntary ah oo qaadi jirta dhaawaci in la yidhaahdo lama qaadayo halkaasee horta baashii ay ka rogatay marka xukuumadda hadda jirtaahi way ku fashilantay mandate-kaas ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo waxaana dadka lagu xushay waxaa la yidhi xasilooni xasilooni dalkunba ku jiro laakiin afar qof oo heshiisa waxba tari mayso dalka macno uuma fadhido madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu waa isa salaamaan waa isku qoslaan wasiiradu ra-iisul wasaarahay u nacamleeyaan wax ay dalka macno u leedahay iyo faa'iido u leedahay ma jirto waxa dalka faa'iido u leh waxaa weeye sarfiskii dowladda looga baahnaa ma la qabtaa amnigii la rabay dalka waxyaalihii ajandihii siyaasiga ahaa ee waaweynaa oo dastuurkii iyo electionkii ma laga shaqaynayaayo ma lagu aamini karaa dadka hadda jira marka taasaa keentay brobosalkaas in la soo jeediyo waxaan loo soo jeedinayo waxaa weeye madaxweynaha wey hadda waxay la tahay xukuumadda isaga unbaa bedeli kara madaxweynaha brobosalkaas loo soo jeediyo talo waa shalay waa kii yidhi talahana la siiyo talo waa in lay siiyaa shalay wuu ku dhawaaqay mar walba waa la dhaliilaha yidhi talaha lay siiyo taladii uu ficneyd maanta waa u malaynaysaa inay halkan ka soo baxdo dhaliil tiro badan xitaa aan loo jeedin laakiin talooyin wax ku oola oo dad odayaal ah brofesorra ah oo wasiirre iyo xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay hadda xisbiya hogaaminaya dalka u naxaya inay talooyinkaas hadda madaxweynaha siinayaan hadduu madaxweynuhu marka talo u bukay taladii waa tan ah maanta waa loo hayaa waxaan rajaynaynaa inuu u dhaga nuglaan doono haddii la yidhahdo